gaadiidkan ayaa ka kooban ilaa afar mooto oo loo sameeyey seher saraab waxaana lagu magacdaray dukaanka wareega ee kalluunka wuxuu ka kooban yahay qaybtii lagu keedin lahaa kalluunka iyo qaybta lagu karayo kalluunka oo loo yaqaano kuukarka waxaana fursad u heshay inay helaan gaadiidkani kalluunka lagu iibiyo qaar ka mid a iskaashatada kalluunka ee magaalada kismaayo iyadoo ay shaqo abuur u tahay waxaana iska kaashaday hirgelinta baabuurtan ama dukaankani wareega wasaaradda kalluumaysiga jubbaland iyo hay-adda a r c oo ay ugu taragaleen in sare loogu qaado awoodda ganacsi ee kalluumaystada degmada kismaayo wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka jubbaland cabdinuur calaadan ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in kor loo qaado ganacsiga kalluunka barnaamijkan waa barnaamij aad u qiimo badan waxaan leeyahay hay-adda a r c waxaad qabateen wax runtii aan isdhihi kara anigoo dareenkayga aad iyo aad u qaaday sababtoo ah kalluunka magaalada iyo badda aan haysana iyo suuqa yani yani suuqxumada jirtay iyo dhibaato ay ahayd waayo culaysyo badanaa jiray gaadiid lagu wareejiye ma jirin xaafadaha qaarkood kalluunka ayagoo u baahanaa laga yaabaa inay suuqa shisho caadistiisa ay dhib ku noqoto kuwa ka ganacsada oo ayaga naftirkooda ee aan haysana gaadiid ay ku qaataan gaari gacanna ku wareejin jireen maanta waxaa ilaahay mahaddiisa way bilaabatay inay sii socotan aan rajaynaayo in loo helay kalluunkii laga soo saarayay maxay ahayd badda in lagu u dhiirigelisay wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ay u dalabtay qalabkan innagana haddaan nahay wasaaradda ganacsan ahaan ganacsasadii yaryareed ee la dhiirigelinaya maanta ay dhiirigelin weyn u tahay waxaan leenahay aad iyo aad ayaan wasaaradda u hambalyaynayaa kalluumaysiga iyo khayraadka badda iyo hayadda a r c wasiirka kalluumaysiga jubbaland ibraahim cabdi xasan ayaa sheegay inay tani tahay tallaabo weyn oo hore loo qaaday isagoo u mahadceliyey cid walba oo gacan ka geystay horumarinta ganacsiga kalluunka saakan waxaan u ah farxad maadaama aanu taagan aan u jeedaan gaadiidka kalluumaysiga taasi ay nagu caawiyeen hay-adda a r c waxaan ku mahadsan yihin juhuudka badan ay geliyeen waxaan is leeyahay waa horumar la gaaray in kalluumaysada yaryar waana fursad shaqo abuureh loo abuureh dhallinyaradan shaqada lahayn in loo abuuro waad u jeeddaan bajaajyadaani waa bajaajyo wada dhan waa bajaaj aan ku talagalnay in kalluunka lagu horumariyo iskaashatooyinka waxaad saaran waad ujeed waa soolar frijiteeraa saaran kuukiya saaran waxaan u fududaynay in dadka haweenka ama ragga subaxda intuu ka leylahayna suuqa kibora iyo kana suuqa calali in kalluunka guryahooda lagu geyn karo maanta qalabkaas waanu qaybinay waxaan u qaybinayna waa afar iskaashato taasi iyo tobabar lagu siin doonaa insha allah iyo shuruucda nidaamkooda aan u samayn doonaa qaar ka mid ah dhallinyarada hele fursaddan ayaa uga mahadceliyey wasaaradda iyo hay-adda a r c oo gaadiidkan guddoonsiisay magacayga waxaa la yidhahdaa kamaaludiin cabdixareed waxaan ka shaqeeyaa kalluumaysiga waxaan sabala u ahay hoteello uu ka mid yahay hoteel agan mallaga waxaan ku keeni jiray gaari gacan iyo bac ee wasaaradda waan u mahadcelinayaa wasiirka iyo agaasimaha iyo qolada haddii la idhaahdo ay nagu caawisay gaadiidka naga caawisay shaqadanadii mar cabdiraxmaan maxamed nabadsaxan oo lala siiyey kalluumaysada aad baan ugu faraxsanahay inaan ku shaqaysano wasiirka ku-xigeenka kulli loogu mahadcelinaynaa afartan mooto ayaa ka howlgeli doona degmada kismaayo waxaana noqon doonaan kuwii ugu horreeyey ee laga dhex isticmaala degmada kismaayo iyagoo fududeyn doona adeegyada kalluunka ee xaafadaha iyo hoteelada magaalada laga isticmaalo